isbitaalka kaafi waxa uu ka mid yahay goobaha caafimaad ee ku yaala degmada doobley waana isbitaal qalabaysan oo ay ka howlgalaan dhakhaatiira takhasusyo kala duwan leh isbitaalka kaafi waxa uu dhowaan soo kordhiyey agabka qaliimada noocyadooda kala duwanna qaybtan cusub ee qaliimada ee lagu soo kordhiyey isbitaalka ayaa ah mid baahi weyn loo qabay marka loo eego adeegyada caafimaad ee isbitaalka bulshada u hayo haddaba waa kan doctor cabaas aadan sanweyne oo ka warbixiyey agabkan cusub ee isbitaalka lagu soo kordhiyey iyo sida ay ugu faa'iidaysan doonaan bulshada aniga waa doctor cabaas aadan sanweyne waxaan ahay general surgeon consultant in surgery saddex iyo toban sanaan ka shaqaynahay caafimaadka mar aan dhakhtar guud ahaa iyo mar aan baro jaamacad ka ahaa iyo mar aan qaybta qalliinka aan specialist ku ahaa marka waxaan rabaa inaan idinla socodsiiyo in isbitaalka cafi general hospital dobley aan kusoo darnay qaybtii qalliinada oo aan keennay qalabka waaweynaaye qalliinka ee qalliinada waaweyn lagu geli lahaa iyo qaybta minor surgeries labadaba inaan keennay marka hadda waxaan joognaa qolka qalliinka weyn marka inaan waxoogaa sharaxaad idinka siiyo ayaan rabaa hadda ilaa saddex bilood waan shaqaynaynaa toban qalliinoo waaweynna waan ku samaynay iyo in yaryaroo kale oo badan marka intaasaan raba inaan idinla socodsiiyo halkan waa qolka qalliinka qalabka haddaan wax kaa tusiyo tan waxaa la dhahaa mashiinta anastesia mashiin baa la yidhaha waa mashiinta suuxinta waa mashiinta suuxinta qofka marka la seexiyo mashiinta lagu siiyo waxaa weeye naqaska lagu siiyo oxygenka iyo marka qofka haddii la suuxiyo ma neefsan karo marka waxaa naqaskaa laga siiyaa waa mashiinta ugu muhiimsan xagga qalliinka middan kale yarna waxaa la yidhaha monitor ayadana waxaa lagula soconi bukaanka caafimaadkiisa wadnihiisa qaraaciisa dabaysha uu qaadanayo oxygenka jirka intuu la egyahay taasaa lagula soconi marka mashiimaha ugu muhiimsan ee qalliinka weyn ee qofka la wada suuxin uu ku geli karo weeye kanna waxaa la dhahaa daadami marka waa waa waa waa korontada dadka lagu qalo qalliinada inta badan si dhiig joojin ama qofka uu u dhiig bixin marka waxaan bulshada ka codsanaynaa in ay ka faa'iidaystaan in ay ka faa'iidaystaan isbitaalka cafi general hospital oo dabooli karo baahiyahoodii in qof xanuunsan oo laga yaabo xaaladiisa inay emergency degdeg taha ayaa waxay ku qasbi jirta inuu safar dheer galo oo dibdhac badan caafimaadkiisa halis ku ah uu u galo laakiin hadda waa uu kula yaalaa dhakhtarka guud ee qalliinkana uu joogaa marka qalliinada aan samayno oo joogtada ee dhakhtarka mar walba uu joogo waxaa ka mid ah burooyinka dhuunta burooyinka guud ee jirka qalliinada caloosha sida xameytida qabsinka burooyinka caloosha ku yaaliin bawaasiirta eernada marka qalliinadaas guuda ka mid ah